halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal warqaddii rasuul yuudas oo isagu ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuuna la dhashay rasuul yacquub oo aannu warqaddiisii kal hore wada barannay rasuul yudas isla sidii rasuul yacquub kuma faanin inay ahaayeen ciise masiix walaalo ama uu ka mid ahaa qoyskii ciise masiix wuxuu rasuul yudas ka sii digayaa wakhtiga marka dad badan oo masiixiyiin ah ay u dhici doonaan waxbarid ka duwan tan laga dhexlay rasuullada dadku iyaga ayaa la imaan doona waxbarid ay iska leeyihiin oo u gaar ah waxayna bilaabayaan inay soo dhexgalaan masiixiyiinta ay ku furaan qaaquul jahawareer iyo muran rasuul yuuda sifaha bidcada ayuu u sii sheegayaa kiniisadda oo wuxuu leeyahay iminka sida ku qoran aayadda tobanaad ee warqaddiisan halka cutub ka kooban sida tan waxay idinku yidhaahdeen ugu dambaysta waxaa jiri doona kuwo wax ku majaajilooda oo daba socda damacyadooda aan cibaadada lahayn
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudo mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa ma qawir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
muradii loo aad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd waxay inoo joogtay aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban markaasoo rasuul yuudas uu hoga tusaalaynayay masiixiyiinta oo uu uga digayay dabeecadaha kuwa masiixa mucaarada inkastoo ay sheegtaan masiixa haddana waxay ahaayeen rag inkaar qabayaal ah oo wax isku dira waxaana faallo dheer uu ka bixiyey haddaba saddexda qaybood ee qofka aadmiga ah oo u qaybsamo waana jidhka oo giriig ahaan noqonaya sarkikos nafta oo iyaduna noqonaysa giriig ahaan suuj iyo ruuxa oo ah giriig ahaan nafta oo iyaduna noqonaysa giriig ahaan suuj iyo ruuxa oo ah giriig ahaan newmaticos haddaba bidcada masiixa mucaarada ma lahan ruuxa laakiin waxay ku socdaan nafta oo marnaba ma dhaafsiisna oo sare ugama kacaan qaybta labaad oo ah suuj taasina waxay fududaynaysaa in si fudud lagu garto inaanay ahayn carruurtii ilaah rasuul bawlos wuxuu inoo qoray shaqada jirka sida ku qoran warqaddiisii reer galatiya cutubka shanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan marka ay sidaasi tahay bidcada waxaa ku badan shuqullada jirka oo haddaan wax idinka taabanana waxay kala yihiin sino wasakhnimo dhilannimo sanam caabudid sixirnimo cadownimo dirir maseyr xanaaq is-ilaaq iskala qaybqaybin bidcinnimo xaasadnimo sakhraannimo rabshooyin iyo waxyaalo la mid ah haddaba bidcada aad iyo aad ayay waxyaalahaasi ugu badan yihiin oo waxaan laga waaynaynin dabeecadahooda waxyaabaha kor ku xusan oo caado u ah kuwa aan badbaadin iyagu inkastoo ay sheeganayaan inay badbaadeen waxaa noloshooda ku badan sinada wasakhnimada dhilannimada sanam caabudka oo lala simi karo in qof lagu jeclaado hantida uu haysto iyo wixii la halmaala waxaa kaloo rasuul bawlos uu ka hadlay midhaha ruuxa sida ku qoran isla warqadan reer galaatiya cutubka shanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaa rasuulku uu leeyahay laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin waxa eenkaas ah sharci ka gees ahu ma jiro haddii qofku uu doorto inuu lahaado ficiladaas kuwaasoo noloshiisa laga arkayo ayaa waxaa dhab ah in qofka ceenkaas oo kale ahi uu yahay mid ka mid ah carruurtii ilaah ilaah waa kala saaray inkastoo weliba xitaa masiixiyiintu ay leeyihiin dabeecaddii hore haddana ugu dambaysta way ku guulaysanayaan inay nafta ka adkaadaan waxaa zabuurlaha uu leeyahay sida ku qoran zabuurka boqol sagaal iyo soddonaad aayaddiisa afar iyo tobanaad sida tan waxaa la ii sameeyey si yaab iyo cabsi badan waxaa qofka dunida ku nool uu leeyahay jir dhooba laga sameeyey ha yeeshee waxaa lagu dhex abuuray qayb isaga ka mid ah oo garasho u leh ilaah waxaa loola jeedaa in qof waliba uu ka fakaro ilaah xitaa haddaanu waxba rumaysnayn qofkiisa doonayo inuu noqdo mid ka mid ah wiilashi ilaah wuxuu rumaysanayaa masiixa balse iminka aynu isla eegno maadadan kale oo ah waxa laga filayo rumaystayaasha marka la soo gaaro wakhtiga bidcada iminka maadaama aynu idiin sharaxnay bidcada imaanaysa iyo kuwa cibaadalaabayaasha ah ee soo galaya kiniisadda ayaa waxaa rasuul yuudas iminka uu inoo sheegayaa toddoba waxyaabood oo mu'miniintu ay samayn karaan waa kuwa nool xilliga bidcannimadu ay saaqday dunida haddaan markaasi iminka toddobadaasi waxyaabood idiin bilowno ayaannu iminka idin akhrinaynaa aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiinse gacaliyaalow nafsaddiinna ku dul dhisa rumaysadkiinna aad quduuska u ah oo ruuxa quduuska ah ku tukada waxaa rasuulku uu leeyahay mar kale gacaliyaalow wuxuu la hadlayaa rumaystayaasha kuwaasoo ilaah jeclaaday haddaba maxaynu maanta samaynaynaa bal aan toddobada qodob ee rasuulku uu ka hadlayo kan ugu horreeya isla eegno waana marka uu leeyahay nafsaddiinna ku dul dhisa rumaysadkiinna aad quduuska u ah muxuu haddaba rasuul yuudas iminka ka hadlayaa wuxuu ula jeedaa barta hadalladii ilaah waxaana taasu ay ka micno tahay in lix iyo lixdanka kitaab ee layna siiyey aynu wada baranno ma ahan oo keliya inaan akhrino qaybaha qalbiqaboojinta leh ee kitaabka sida injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad ama injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad waxaa jira qidcooyin kale oo qalbiyadiinnu ay ku adkaanayaan oo aad ku dhismaysaan haddii aad akhrisataan ma ahan in rasuuliyaddaas oo keliya uu inagu adkaynayo inaynu hadalkii ilaah baranno waxaa kaloo inagu adkaynaya rasuul butros iyo rasuul bawlos in la barta hadalkii ilaah marka la soo gaaro wakhtiga bidcada ama bidcanimadu ay badato waxaa rasuul bawlos oo la hadlaya wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos ahaa uu leeyahay sida tan ku qoran warqadiisii labaad ee timoteyos cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan ku dadaala inaad nafsadaada loo bogay ilaah siisid adigoo ah shaqeeye aan dadka ka xishoonin oo hadalka runta ah si hagaagsan u wada waxaa kaloo rasuul bawlos oo la hadlaya isla wacdiyihii dhallinta yaraa uu leeyahay sida ku qoran isla cutubkan saddexaad ee warqaddan labaad aayadda lix iyo tobanaad oo leh qornin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah markaa saaxiib jahada aynu tegayno wakhtigan bidcada waxa weeye hadalladii ilaah haddii laga habaabana koritaan masiixinimo la heli maayo waxaa kaloo aan la helaynin nolol qanacsanaan leh waxaa istaagi kara kan ku soo orda hadalladii ilaah oo xagsada rasuul butros oo isna wax ka qoray maalmaha bidcanimada ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqadii labaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan ee baalka afar boqol laba iyo toban ee axdiga cusub sida tan oo waxaynu haysanaa hadalka nebiyadii ay sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fiirsataan hadalkaas sida laambad meel gudcur ah ku ifaysa ilaa waagu baryayo oo xidigta waaberi qalbigiinna ka soo baxdo idinkoo taas horta garanaya in wixii nebiyadii sii sheegeen oo la qoray ayaan lahayn micneen goonni ah si buuxda oo kaamil ah ayaa hadalladii ilaah loo soo xigtaa laakiin ma ahan in midba meel laga soo qaado oo macnihiina la marin habaabiyo sida bidcaduba ay jecel yihiin haddii ay damcaan inay ku wareeriyaan way ku adkaanaysaa marka rasuul butros uu leeyahay oo waad ku wanaagsan tihiin ayaa tarjumada dhabta ahi ay noqonaysaa oo waa idiin roon tahay inaad u fiirsataan hadalkaas isla sidaa aynu laambadaha u shidanno markii aynu gudcur ku jirno sidaas oo kale ayaynu u kala fidinaynaa baalasha kitaabka quduuska ah oo dhalaalkiisa ayaa ifinaya waddada aynu marayno oo bidcaduna ina qatali maayaan waayo waxaynu haysannaa nuurka hadallada injiilka haddaba mararka qaar waxaa jira meelo shakhsiga caadiga ah aanu jeclaysanaynin balse hadalkii ilaah waxtar buu u leeyahay canaanashada iyo waxbarista iyo hagaajinta inkastoo ay kula muuqan karto wax dhib badan in la fahmo meelaha qaar balse ilaah baa kuu muujinayo haddaad weydiisato macnaha aayadaha qaar laakiin ha isku dayin inaad micneen goonni ah adiga u samaysato innagu waxaynu u baahannahay haddaba inaynu rumaysadkeenna ka dul dhisno hadalladii ilaah waayo rumaysadka quduuska ah ee yuudas halkan uu inoogu sheegayo xagga rabbiga ayuu inooga yimid tan labaad ee rasuul yuudas uu inoo sheegayo ileen toddobadii qodob baanu ku dhex jirnaaye ayaa waxay tahay marka uu leeyahay sida aayadda labaatanaadiba ay leedahay oo ruuxa quduuska ah ku tukada waa tan labaad ee la doonayo in noloshayada laga arko wakhtiga bidcinnimadu ay ku badato dunida marka uu leeyahay ruuxa quduuska ah ku tukada ayaa tukashadaasu ay noqonaysaa mid aan caadi ahayn ereyga ruuxa waxa weeye gariig ahaan nuyuma ereygaasna kuma badna kitaabka hal meel oo kale ayaannu ku arkaynaa qidcadan waxaana ay ku qoran tahay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer efesos cutubka lixaad aayadda siddeed iyo tobanaad markaasoo uu lahaa rasuulka oo la hadlaya mu'miniintii reer efesos sida tan mar kasta ilaah wax kaga barya ruuxa baryo iyo duco kastaba oo taas ku dhowra adkaysasho oo dhan iyo u ducaynta quduusiinta oo dhan waa qalabka koowaad ee lagu dagaalamo marka ruuxa quduuska ah lagu tukado qalabka labaadna waa hadalladii ilaah oo lagu masaalay sida seef rasuuliyaddaasna wuxuu leeyahay marka ugu horraysa waa inaynu nafsaddeenna ka dul dhisno rumaysad quduus ah dabadeedna waxaa loo baahanayaa salaadda ruuxa quduuska ah waxaannu haddaba u baahannahay inaynu wax badan ka garanayno hadallada ilaah oo iyaga loo yaqaano seefta ruuxa marka ruuxa lagu tukanayo way ka duwan tahay tan lagu weydiisanayo baahideenna laakiin waxaa laysku darayaa baryo ammaan iyo caabudis waa in ilaah lagu ammaano salaadda oo sifaha ilaaha qaadirka ah la weyneeyo aalaaba dadku waxay ka ducaystaan dhibaatooyinka haya baahidooda iyo weliba nabadgelyadooda waa in salaadda laga helo caabudis iyo ammaan haddaan tusaale u soo qaadanno rasuul bawlos ayaa waxaa rasuul bawlos uu ku yidhi masiixiyiintii reer rooma isagoo weydiisanaya inay u soo duceeyaan sida tan ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadda soddonaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan walaalayaalow waxaan idinku baryayaa rabbigeenna ciise masiix iyo jacaylka ruuxa inaad igula dadaashaan tukashooyinkiinna markaad ilaah ii baridaan marka uu leeyahay igula dadaashaan ayaa taasu ay ka dhigan tahay igula tiir iyo tacab beeshaan salaad markaa salaaddu ma ahan wax gaaban oo hadallo aan badnayn lagu soo koobayo waa salaad aanay ka marnayn ammaan caabudis iyo baryo intaas oo dhan ayaa laysku dhafayaa oo laysku darayaa salaadda dhabta ah waa tan ruuxa quduuska ah ee rumaystaha iyadoo sii maraysa masiixa oo ku sii jeeda dhanka aabbaha marka waa inaan saaxiibow wax badan ka baranno salaadda ruuxa iyo weliba sidii ilaah loo baryo innagoo raacayna waxbaridda kitaabka wax lala yaabana ma ahan markii xertu ay maqleen sayidka oo tukanaya inay ku yidhaahdeen sayidow na bar sida loo tukado waayo waxaa salaadda ahmiyaddeedu sare ay u kacaysaa khaasatan wakhtiga bidcada oo ah waktigeenna haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda kow iyo labaatanaad weli waxaannu ku jirnaa toddobadii qodob ee rasuulku uu gaarsiinayo mu'miniinta waana kuwa anfici doona masiixiyiinta wakhtiga bidcanimada waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan nafsaddiinna ku haya jacaylka ilaah idinkoo sugaya naxariista rabbigeenna ciise masiix oo idin geynaysa nolosha weligeed ah aayaddan waxay ina siinaysaa laba waxyaabood haddii aynu rumaystayaal nahay kuwaasoo laynaga doonayo inaynu samayno marka la gaaro wakhtiga bidcadu ay badatay oo kale waxaannu horay u soo aragnay laba qodob oo ka mid ah toddobada qodob oo rasuuliyaddaas uu ina siiyey waxaanan iminka isla eegaynaa qodobka saddexaad wuxuu rasuuliyaddaas leeyahay sidoo ku qoran aayadda kow iyo labaatanaad nafsaddiinna ku haya jacaylka ilaah waxaa taasu ay ka micno tahay in qofka masiixiga ah uu garto in ilaah uu jecel yahay waxaannu aragnay in rasuuliyaddaas oo mu'miniinta ku lahaa gacaliyaalow haddaba looma jeedo in isaga uu yahay kan iyaga jecel laakiin waxay jumladdu u dhacaysaa in ilaah iyaga uu jeclaaday ninna jacaylka ilaah ma istaajin karo laakiin qofku wuxuu soo qaadan karaa dalladda rumaysadarrida oo wuxuu diidi karaa in jacaylka rabbiga uu ku soo maaxo rasuuliyaddaas wuxuu leeyahay nafsaddiinna ku haya jacaylka ilaah wuxuu ula jeedaa ku raaxaysta jacaylka diiran ee ilaah wuxuu ku leeyahay masiixiyiinta jacaylka ilaah ha hareeyo nafsaddiinna waa wax loo baahan yahay maalmaha bidcannimada ay soo badato in la xusuusnaado ama maanka lagu hayo iminkana wuxuu rasuulku inoo sheegayaa tan afraad oo ay tahay inaynu maalintaas iyada ah xusuusnaanno wuxuuna leeyahay sida ku qoran aayadda kow iyo labaatanaad idinkoo sugaya naxariista rabbigeenna ciise masiix oo idin geynaysa nolosha weligeed ah qodobka afraad haddaba waa inaynu dhoorno ama aan sugno naxariista rabbigeenna ciise masiix saaxiib sidaan arkayno naxariista ilaah way caddahay waana daryeelka uu ku siiyo maalin waliba waa ilaah naxariis badan jaceylka uu ku jecel yahay aawgii ayuu naxariistiisa ku soo gaarsiiyey si lagugu badbaadiyo nimcadiisa bal eeg waxaa rasuuliyaddaas uu leeyahay idinkoo sugaya naxariis ereyga naxariis ayaa giriig ahaan noqonaya boros dikomai oo ka dhigan filasho ama wax aad rajaynayso sayid ciise masiix wuxuu inaga doonayaa inaynu ku noolaanno rajada ah inuu maalin maalmaha ka mid ah ku soo noqonayo dunida mana ahan inaan ku xirnaanno kan aan ahay ama awooddayda ama raganimadayda ama tolkayga waxaa la doonayaa sida mufasirka caanka ah ee doctor wuust uu leeyahay inaynu dareen wanaagsan ku dhowrno soo laabashada masiixa iyadoo weliba aynu ku dhex jirno naxariista iyo jacaylka eebe oo aynu sugayno naxariista sayid ciise masiix oo ina geynaysa nolosha weligeed ah haddaan horay idinku sii wadno meeriska aayadaha warqaddan rasuul yudas ayaannu la soo baxaynaa baalka afar boqol afar iyo labaatan ee axdiga cusub waxaanan eegaynaa aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan hoos ku xusan kuwa shakisan u naxariista hadalku waa kooban yahay oo waxay u dhacaysaa wakhtiga bidcanimada inaynan ku qaldin ama isku qaldin kuwa aan hadalka rumaysanin oo aan weli badbaadin iyo bidcada waxaa maanta jooga dad badan oo shaki uu uga jiro kiniisadda ciise masiix oo jeclaan lahaa haddii shakiga laga saaro inay masiixa soo raacaan markaa sida rasuul yuudasba uu leeyahay in kuwa shakisan loo naxariisto maalinta bidcanimadu ay badato ayaa qodobka shanaad ah dad badan ayaa shaki laga geliyey hadalladii ilaah oo ninna garan maayo waxa kiniisaduhu intay isugu yimaadaan lacag ay u ururiyaan axad waliba waxay qaarkood la tahay in kiniisadaha lacag lagu urursado laakiin haddana garan maayaan isbitaallada deegaanadooda ku yaal in qarashka ku baxa laga aruuriyo masiixiyiinta axad waliba waxay u baahan yihiin in wax badan looga sheego masiixa iyo masiixiyiinta markaana qodobka shanaad ee maalinta bidcadu ay badato sida maanta oo kale ayaa wuxuu noqonayaa in kuwa shakisan loo naxariisto haddaan horay idinku sii wadno meeriska aayadaha warqaddan rasuul yuudas ayaa waxaa ku qoran aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan qaarna dabka ka dhufta oo badbaadiya qaarna u naxariista idinkoo cabsanaya oo nacaya xataa dharka jirka ku wasaqoobay qodobka lixaad waxa weeye in qaar dabka laga soo dhufto oo la badbaadiyo waana dembiilayaasha ay la tahay inaanay rajo lahayn kuwa dabka laga soo dhufanayo waa kuwa ay la tahay inaanay weligood badbaadaynin sida jirriga mooryaanta iyo kuwa kale ee dembiyadooda ku lumay rasuul yuudas haddaba dooni maayo inaan gacmaha ka laabanno oo aan nidhaahno war kuwaasu weligood ma badbaadayaane naga daaya mar waliba waxaannu ku wacdinaynaa injiilka oo kitaabka ayaannu baraynaa oo waxaannu u muujinaynaa jacaylka masiixa wuxuuna leeyahay qaarna dabka ka dhufta oo badbaadiya idinkoo cabsanaya oo nacaya xataa dharka jirka kuwa saqoobay waa jumlad haddaba yaab leh waxayna inoo muujinaysaa inaannu jirin qof ka shisha maraya samata bixinta ilaah ama aan la badbaadin karin bal aynu soo xiganno waxa nebi zakariyah uu leeyahay sida ku qoran kitaabka zakariyah cutubka saddexaad aayadda labaad waa baalka kun boqol lix iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaas rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi shayddaanow rabbigu ha ku canaanto rabbiga yeruusaalem doortay ha ku canaanto soo kanuma aha qori dab laga dhuftay iminkana aynu eegno qodobka ugu dambeeya ee toddobaad waxaa markii aad eegto qidcada ugu dambaysa ee aayadda saddex iyo labaatanaadi ay leedahay sida tan idinkoo nacaya dharka jirka ku wasaqoobay marka rasuulku uu leeyahay jirka ku wasaqoobay dharka ayuu ka hadlayaa qaybta nafta ee qofka caadiga ah waa qaybta jecel maaweelada iyo faakahaysiga iyo sinada ee qofka aadmiga ah waxaynu nacaynaa damacyada ina gubaya ee nafta oo waxaannu wakhtigeenna iyo lacagteenna siinaynaa sidii lagu soo samato bixin lahaa kuwa habaabay ee lumay si aynu dabka uga soo dhufanno markaas iyada ah waxaynu kala tegaynaa damaca ah inaynu innaga wax wanaagsan isku samayno laakiin aynan ka fikirin kan lumaya ee deriskayaga ah haddaan dib uga soo noqonno meeriska cutubka ayaannu iminka ku soo gunaanadaynaa warqaddan rasuul yuudas waxaanan idin akhrinaynaa aayadaha afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo kan kara inuu turaanturrada idinka ilaaliyo oo uu ammaantiisa idin hortaago idinkoo aan iin lahayn oo aad u faraxsan isagoo ah ilaaha keligiis ah oo badbaadiyaheenna ah ammaan iyo weynaan iyo xoog iyo amar ha u ahaadeen xagga rabbigeenna ciise masiix wakhtiga oo dhan ka hor iyo haatan iyo weligeedba aamiin
maryaanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahayd
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uroodo mucjisa yahayd
maryaanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahayd markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisa yahayd maryaanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahayd
xidigtii masiixa maqabir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjisa yahayd
maryaanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahayd boqorkii maqlaybaa murugoodayo macnuhu la yaabo mucjisa yahayd maryaanu bikraaba masixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisa yahayd iyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin